هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله intaa ka bacdi waxaynu ku ballansanayn inaynu akhrino kitaabka alcaqiidatu alطaxaawiya waana kitaab sidaynu wada ognahay caqiide ah caqiidaduna waa waxa qofka muslimkaa laga doonaya marka u horeysa inuu barto mawduuca alcaqiida waxay aada iyo aad uga hadashaa ama ku wareegtaa arkaantii iimaanka aliimaanu biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih ilaa aakhiri marmarka qaarkood sidayn arki doonno waxaa lagu soo daraa caqiidada ahlusunna waljamaca waxaa lagu soo daraa waxyaala aan ahayn caqiido laakiin waa waxyaalo gaar u ah ahlusunna waljamaca sidaynu ku arki doonnaa kitaabkan waxaa ku jiri doona oo ka hadli doonaa ama kitaab hore kusoo aragnaba masxun cala alkhufayni oo kale waa wax gaar u ah ahlusunna waljamaca oo shiicadoo kale ay diidaan marka kutubulcaqiida baa looga hadlaya lagu soo daraa si loo sugo yacnii waxyaalahay caqiidaysan yihiin dadka loo yaqaano ahlusunna waljamaca sian ognahay marka caqiidada walaalayaal sideedaba maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlayso ilaahay sifaadkiisa waxdaaniyada allah subxaanahu wa tacaala sifaayin baynu arki doona ilahay subxana wa tacala loo sugaayo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacala loo diidaayo kulli waxaas waxay ku wareegayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada daliil looga helo haddaynan daliil u ahayn kitaabka iyo sunnada maalan sifadaasi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam alla u sugin sifo ilaahay subxaanahu wa tacaala maaha sidoo kale asmaada allah subxaanahu wa tacala la mid weeyaan marka maadaama ay saas tahay waxaa qofkii muhimku ah inuu barto qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala la soo dirana waxay ku hormari jireen dadka inay caqiidada laga dhiso iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacala waxdaaniyadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex iyo tobankii sano uu magaalada maka joogay dadka wuxuu barayay waxay ahayd caqiiday ahayd axkaamta iyo ama furuucda wax loo yaqaano markuu soo hijrooda ka bacdi bay ahayd waxaa laga hadli jiray waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qofka in laysbaro ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qofka in laysbaro qofku markuu islaamka ku cusub yahayna sida sidaasaa laga doonaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor ambiyadii ka horreysay dadka waxay ugu yeeri jireen wuxuu ahaa caqiidada ahayd ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله نوح باكو بلا بيجري والله سبحانه وتعالى عابد ما لكم من إله غيره إله كلا وحقه وحق لو عابد مجره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله هود ayaa saa ugu yeedhay reer caad wa ilaa hamuudin akhaahum saalixan qaala yaa qowm cibdullaahi maa lakum ilaahin hayruh nebiyullaahi saalix dadka wuxuu ugu yeedraya marka u horraysay waxay ahayd in ilaahay subxaanahu wa tacaala marka u horraysa cibaadadiisa loo barax yeedho oo ilaha kale xaq lagu caabudo aanu jirin wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana soo ma aragtaan rasuul kaa horeeya ma jiro dadka wuxuu ugu yeeri jiray waxay ahayd inay ilaahay subxaanahu wa tacala keligiisa caabudaan caqiidadu marka waxay ku baraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu yahay sayn arki doono waan ka hadli doonaa tawxiidka iyo noocyadiisa kala duwan nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa tuu mucaad uu diray uu ku lahaa innaka ta'ti qowman ahla alkitaabi waxaad u tegi doontaa qolo ahlu kitaaba baa u tegi doontaa falyakun awalu maa tadcuu ilayhim waxa u horreeya aad ugu yeertaa ha noqdo aw awalu maa tadcuuhum annahu yacni shahaadatu an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu allah marka waxa u horreeya qofka laga doonaya waxa weeyaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacala horta barto qofku kitaabkana marka wuxuu ku socdaa caqiidada ay ictiqaadsan yihiin dadka loo yaqaano ahlusunna waljamaca ahlusunna waljamaca cidda la yidhahdana insha allahu tacala waa ka hadli doonnaa meel meel dhifa baa lagu khilaafay iyagana waa tilmaami doonnaa laakiin de mucdabkan kitaabkan dhammaantiis wuxuu ku socon doonaa insha allahu tacaala yacni manhajka iyo caqiidada dadka loo yaqaano ahlusunna waljamaca kitaabka waxaa alifay sida ka muuqata yacni caqiidatu taxaawiya imaamu taxaawi abu jacfar axmed ibnu muxamed ibnu sulaama shiikha isagaahi wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo soddon iyo sagaalkii yacni shaafici wuxuu ka dambeeyey shaafici markuu dhintay soddon sano ka bacdii buu dhashay wamaca daalika kutubta salafkii hore wuxuu ka mid yahay yani culummadii alquruun almufadala la odhan jiray saddexdii qarni oo horraysay intaan fasaadkan iyo bidcadan iyo waxaanu ay soo dhex gelin culimmadii markaa joogta bay ahayd quruun mufadala nebiga calayhi salaatu wasalaam ba ammaanay oo tuu lahaa yacni qarniga quruunta wax u khayr badan qarniga aan ku jiro ka bacdi kan ku xiga kan ka bacdi kan ku xiga saddexdaa boqol oo sano dadka loo yaqaano ahlusunna waljamaacana waa dadkii saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabay ilaa saddexda yacni quruun mufadala culimmada joogta weeyaan iyo dariiqoodii marka maadaamuu ka mid yahay oo uu dhashay saddexda boqoloo sanoo hore uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaanay kutubta noocaas culimmadaasi qoreen waa kutubta la doonaya qofku maaragtay inuu daraaseeyo marka laba boqol iyo soddon iyo sagaal markay ahayd taariikhda hijiriyadu ayuu dhashay nin adeerk nin abtigiisahoo raggii shaafici ka mid ahaa imaamu shaafici ayaa macallin u ahaa markii hore markuu diinta baranayay madhabka imaamu shaafici buu ku bilaabay ninka abtigiisahoo ismaaciil ibn yaxya almusani ayaa ayuu wax ka baran jiray marka waxaa la yidhi waxaa ku adkaaday masaa'ishii aad baa masaa'il badan baa ku adkaatay markaas abtigiis wuxuu ku yidhi orod buu yidhi innaka lan tuflixa fi lcilmi abada niyaddu ka jabiyey soo maarati weligaa ku leegaan maysa cilmiga ma baranaysa sidee orod buu iska tag buu yidhi markaasuu waxaa la yidhi intuu dhaqaaqay buu wuxuu ku dadaalay inuu si fiican maarata cilmiga u barto maadaama masaa'ishuna ku adag tahay waa tegey marka hore wuxuu ku bilaabay saan sheegnay yani madhabka shaaficiyada wuxuu aaday marka culimmadii baranaysay yani madaaristii xanafiyada kuwaasu maaragtay aada uga aflaxay ilaa uu marka dambe noqday alxanafi yani imaam ka mid ah a'immada xanafiyada marka qofka haddii wax ku adkaadaan oo kale waxaan ka baranaynaa weligaa ha ka tegin ku adkayso ilaahay baa kuu fududaynaya nin baa la sheegaa isagana la odhan jiray kisaa'i oo ka mid ahaa qura'da baa waxaa la yidhi waxaa ku adkaaday baa la yidhi cilmi uu baranayayba aad ugu adkaaday oo gooruu isleeyahay talow ma iska daysaa ma ka tagtaa ba wuxuu arkay baa la yidhi quraanjo waxay sidaa wax culus quraanjo wax culus sida buu arkay oo darbi dheerta in la saar furto way saartaa dhexda markay marayso buu ka soo dhacaa way soo noqotaa way qaadaa wuu soo dhacaa waqti badan bay ku qaadatay marka inay marka dambe la fuushay kor la aaday markaasuu wuxuu yidhi warbahashaan baa cibra igu filan buu yidhi inta gooray la kuftay oo la dhacday soo maaragtid marka dambe waa ku guulaysatay hadda kisaayi maanta waa caalim min culamaa'i alqur'aan buu ka mid yahay marka wuxuu hadday kugu adkaadaan waxaa la doonayaa inaad had iyo goor maaragtay een, aad ku dadaasho ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kuu fududaynaya imaamkan la yidhaahdo yacni taxaawi kutub badan buu alifay waxba marka inuu waqti badan isaga bixi mayno culimmadana way ammaaneen waxaa ka mid ahaa ibnu katiir raximah allahu tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay huwa axadu hiqaat alxufaad aljahaabida ereyadaas u isticmaalay almuhim sheikha kitaabkan alifay wuxuu ka mid yahay a'imadii ee dadka ee muslimiinta buu ka mid yahay kitaabka marka waxaan u malayaa waa kitaabka saddexaad oo caqiide ah ama ka hadlaya waxa loo yaqaano towxiidka inuu akhrino waxaanu soo marnay kitaabka la odhan jiray sulam alwusuul ilaa cilmi اlusuul imaam alxakami waxay kaloo akhrineen kitaab la odhan jiray kitaabu sunna liimaam axmed oo isna caqiide ahaa kana waxa weeye mowduucaas inta badan ay ka hadlaayeen buu ka hadlayaa waxa uu leeyahay shaykhu naqulu fi towxiid illahi muctaqidiina bitowfiiq illahi kitaabkaad haysataan idinka inta badan een, kitab- kutubta sharaxaan haysanno waxay ka bilaabayaan een, beyjkiina labaad meesha odhanaysa naqulu fi towxiid illahi laakiin aan akhriyo insha allahu tacala taad haysataan ana soo baxo kutubta sharaxa aynu haysanno waxaa ka maqan yani beyshka u horeeya oo ka hadlaya ee, muqadimada ka maqan intuu soo baxay waxay dhacdaa hal markaa i keen waa odaah odaahaya kan waa kitaabka mat- matniga mid idhi xabadili wax yar allah ama iska dhaaf waa furma waa furma waa furma cafwan waa furma ish waa ii furma iska dhaaf insha allah Ah. kitaabkaad haysataan wuxuu ka bilaabanayaa een, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي في مصر رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء, فقهاء ملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي, أيوب آه، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين waxau leeyahay alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodii ahaa qaala alcallaamatu cilmi badanihii wuxuu yidhi xujatu lislaami islaamka xujadiisa ahaa abu jacfar la odhan jiray alwaraaq alwaraaqna waxaa la qofka qoraaga ah qorista badan alطaxaawi ee daxaawi loo nisbeeyey magaalaya daxa oo masar ku taallay ayaa loo nisbeeyey raximahu llahu tacaala kutubta badanaa marka la bilaabaya haddaad ku aragto erayadan oo kale qaala callaamatu xujatu lislaam iyo shiikhu isagu ma oran oo culimmadii salafka waxaa ka sugan inay iyagu is ammaani jirin kutubtooda inay ka bilaabi jireen meesha hadda kitaabkan hayna ka bilaabmay oo kale laakiin muqadamadan waxa saaray oo ammaantaa hormariyey ama ardadiisii ama dadka nusakhada yani nuskhadaha qayb ka mid ah ee yani sameeye baa saaray yani ammaanta ayadahay laakiin shiikhu ammaantaas isagoo isma ammaanin hada kana dikru dikru sheegitaan weeye la sheego bayaani caqiidati ahli sunna ahli sunnaha caqiidadiisii ereyga horta caqiida waxaa la yidhaahdaa waxa la gunta baa la yidhahdaa marka caqiida waxaa laga wadaa qofku qalbigiisa inuu ku xiro oo aanu marna ka shakin aliimaanu biاllah ereyga caqiida haddaad maqasho saas wey marka qofku qalbigiisa inuu ku xiro ku adkeeyo ilaahay subxaanaه wa tacaala sifaadkiisa asmaa'diisa rabbinimadiisa marka wuxuu leeyahay hada kani dikru sheegitaan aan sheegayna weeye dikru bayaani caqiidati ahli الsunna wاljamaca caqiidadii ahlusunna waljamaaca aan caddaynayno baan inta ku sheegaynaa ahlusunna waljamaacana waxaa la yidhaahdaa laba siyood baa loo kala sheegaa ahlusunna waljamaca horta mar waxaa la yidhahda shiicada maahana inta kale waxaa la yidhahdaa ahlusunna la yidhahdaa oo markii nin shiica meel joogo waxaa la yidhahdaa ma sunna mise waa qofkan mise waa shiica weeyaan sunnada iyo yacni ahlusunna marka waxa la yidhahda wixii aan shaacada ahayn o dhan ba ahlusunna la yidhahdaa waa sida guud weeyaan أما sida gaarka ah ee culummadu ay tilmaamaan waxay yidhaahdaan أهlu السuنة والجamاعة هم أصxaaب النabiyi slى الlaه عalيه وasلم waa صaxaabada nebiga عalayه الصaلaaةu وaسلaam والtaabicuun yaعni taabiciintii وكul man اlتaزama qof kastoo laasimay bimanhajihim waddadoodii raacay أهlu الsuنة والجamaعة waxaa la yihahdaa qof kastoo saxaabada nebiga عalيه الصaلaaةu وaسلaam iyo taabiciintii waddadoodii raacay baa la yidhahdaa saxaabada nebiga waxaa lagu yaqaanay iyo taabiciinta waxaa lagu yaqaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay kala kulmeen saxaabadu unbay ku dhaqmi jireen wax bidca la yidhahda kuma jirin taabiciintuna waxay ka qaateen saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam soo maaragtaan marka haddaa aragto dadka bidcada iyo wixii la midka ku jira dadka ayaga ahlu sunna waljamaca lama yidhaahdo yacni magaca waa layska bilaqaystay qof waxaa arkaysa yacni qabuuro caabudaya oo sheeganaya inuu ahlu sunna waljamaca yahay qof odhanaya yaa xanaan yaa mannaan oo samadaa maraya duulaya waa wuxuu leeyahay waxaan ahay yani sheeganaya inuu duulayo sheeganayo inaan ahlu sunna waljamacaan ahay dadka iyagaha marka lama yidhahdo ahlu sunna waljamaca lama yidhahdo ahlu sunna waljamaca waxaa la yihahda qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii iyo taabiciintii waddaday mareen maray oo laasimay maxaa yeelay baa liyi ahlu sunna liannahum akhaduu sunnata rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay waxay qaateen sunada nebiga alayh isalatu wasalam ahlu sunna waxaa loogu baxshay sunada nebiga alayh isalatu wasalam bay qaateen alcaamiluuna bimuqtadaaha sunnadaas bay ku camal ku camalfalmeen ku dhaqmeen aljamaacana waxaa loogu diray oo la yidhi liannahum ijtamacuu cala alxaqi maxaa yeelay kuwa nebiga sunnadiisi raacay waxay yacni ku kulmeen xaqi alla subxaanahu wa tacaala saasa marka waxaa loo yidhahdaa maxay ahlu sunna waljamaca cabdullahi ibni cabbaas aayadda horeysa yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh maalinta qiyaama goorta qola wejigooda caddaan doono kuwana wejigooda madoobaan doono wuxuu odhan jiray kuwa wejigooda caddaanaya waa ahlu sunna waljamaca kuwa wejigooda madoobaanayana waxa weeyaan dadka loo yaqaano ahlu bidca loo yaqaano weeyaan saciid ibnu jubayr raximah allahu tacala aayadda odhanaysa wa innii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma ihtadaa ilaahay wuxuu leeyahy waxaan u dambi dhaafayaa yacni kuwa toobad keen oo diinta yacni camal fiican sameeya ثم اهتدى كبعد هنوني ثم اهتدى مركا ليرادو وحو يري ولزوم طريقة أهل السنة والجماعة قفك الله سمي طريقة إمارة أهل السنة والجماعة مرك شيخ وحو ليه هي هذا كتاب كان أما أرنتان كهالينه وذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة عضينا عضينا إنه وضدي يا عقيدتي أهل السنة والجماعة calaa madhabi fuqahaa'i almilla caqiidadan waxay ku dhisan tahay fuqahaa'i almilla culummadii yacni diintan culummadeedii ayay ku dhisan tahay waxay qabeen qayb buu ka sheegi doonaa abi xaniifa imaamu abi xaniifa saynu sheegnay sheikhu waa abu yacni waa xanafiya weeyaan sidoo kale imaamu shaafici yacni caqiidadiisii axmed ibn xambal caqiidadiisii imaamu maalik caqiidadiisii caqiida ahlu sunna waljamaca ayay ku dhisan tahay أبو حنيفة النعمان بن ثابت بالياد الكوفي يو أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني لبدا صنوا حويان وأرضذي إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رضوان الله عليهم أجمعين يو ما وحي يعتقدون أما وذكر شيء أن شيء إنه ما يعتقدون وحي اعتقاد سنايين ومن أصول الدين دين تان أصول شديئة أنت أنا قد مركا يعني أصول الدين ereyga caqiida marka laga hadlayo waxa la macno ah caqiido waxaynu waxa la kutubta ka hadlaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni aliimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi ama tawxiidka ka hadlaysa waxaa kaloo la yidhahdaa usuuludiinna waa la yidhahdaa hadda waa ar jaamacadu waa isticmaalaan qofkan wuxuu ka soo baxay qismu shariica buu ka soo baxay qismi usuuludiin buu ka soo baxay marka si loo kala saaro fiqigii iyo caqiidadii baa waxaa la yidhaahdaa fiqiga waxaa la yidhahdaa yacni furuuc baa la yidhaahdaa iyo usuuludiin oo muxuu yahay caqiidada ah waxaa kaloo jira assunna hadda kitaabkan akhriyayna hore ee axmed ibn xambal assunna baa la odhan jiray wuxuuna ka hadlaayey caqiidaduu ka hadlaayey waxaa kaloo loo baxshaa yani yani ashariica imaam aajuri waa kitaab wuxuu leeyahy alshariica la yidhaahdo oo wuxuu kaga hadlaya caqiidada keliya kaga hadlaya marka magacyadaas oo dhan waxa weeye waxaa loo yaqaanaa caqiidada loo yaqaana iyo wamaa wixii yactiqiduuna ay ictiqaadsanaayeen oo min usuuli diin diintan usuusheedii ah yani caqiidadii ah oo wayadiinuuna bihi ay kaga diindhiganayeen raba alcaalamiina caalamkan rabbiga iska leh caqiidadii ay culummadaasi ilaahay subxaanahu wa tacala ugu dhowaanayeen ayaanu intaan ka bilaabaynaa buu leeyahy sheikhu marka kabacdi intaas muqadimo weeye kutubta qayb qori maayaan waxa uu leeyahay marka sheikhu naquulu waxaan leenahay marka caqiidada ahlusunna waljamaca naquulu waxaan leenahay fii tawxiid illaahi ilaahay tawxiidkiisa ilaahay keliyadi kala yeeladiisa muctaqidiina annagu waa kuwa ictiqaadsan oo qalbiga noogu gudan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisu oo aanan ka shakisanayn waxaan leenahay bitawfiiqi illaahi ilaahay towfiiqdiisa annagoo ku dheehanban waxaan leenahay ana allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay waaxidun keligiis weeye laa shariika lahu ilaahay subxaanahu wa tacaala shariig ma leh cid wax la wadaagta ma leh kownkan wax la maamula ma leh faqradda marka wuxuu ku tilmaamay shiikhuu kaga hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala in la waxido waxdaanida allah subxaanahu wa tacaala in la qiro inay tahay caqiidada qofku aaminsan yahay allah subxaanahu wa tacaala ilahay isagaa iskeen baray markuu ka hadlaya qul huwa allahu axad buu alla subxana taala leeyahy ilahay subxaanahu wa tacaala waa keligiis ereyga axad cid kale maba isticmaashaba hadda axad iyo waaxid waa kala duwan yihin waaxid waa wax tacaduda waaxid thaani saasoo kale buu leeyahay laakiin axad ma leh axad waa wax keligiisa weeyaan marka waa ereyada ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis u cuntama qul huwa allaahu axad qul huwa allaahu waaxid haddii la yidhaahdo carabi ahaan waa sax weeyaan laakiin labadii erey waxaa sii dheer oo ilaahay gaar u ah ereyga axad ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan keligiisa weeyaan marka ilaahay waa waaxid fii sifaatihi sifaatkiisa allah subxaanahu wa tacala leeyahy waan arki doonnaa insha allahu tacaala keligiis buu ku yahay wax la wadaagaa ma jiraan sifada ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aan kasta ku sheegtay nebiguna uu sheegay waa mid gaar u ah waaxidun fii daatihi daata ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala daata ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa keligiis weeyaan wax la mida ma jiraan waaxidun fii afcaalihi ilaahay ficilka uu samaynayo iyo wax uu qabanayo ilaahay keligiis buu ku yahay kulli marka waxaa lagu doonayaa adir ruuxadaadu tawxiid markaa maqasho waa inaad u kala yeesho ilaahay subxaanahu wa tacaala intaanu soo sheegnay culimadu marka waxay ka hadlaan ilaahay uu kala yeeladiisa loo kala yeelaya intay fiirsheen kitaabkii iyo sunnadii bay meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ama tawxiidka laga hadlaya waxa uu yahay bay waxay yidhahdeen saddex meelood baa la doonaya qofka mu'minka ahi ilaahay tawxiidkiisa ku soo ururay keliyeelid allah subxaanahu wa tacala ku soo ururtay in loo kala yeelo mid waxa weeye tawxiid alrububiya wax la yihahdo midna waxa weeyaan towxiid aluluhiya midna waxa weeye towxiid alasmaa wasifaat waxaa laga wadaa atowxiid yani towxiid alrububiya waxa weeyaan ilaahay rabbinimadiisa inaa u kala yeesho ilahay rabbinimadiisa ilahay inuu yahay ka wax irsaaqan yahay ilahay subxaanahu wa tacala qofka inuu ka abuuran yahay waa waxa alla xaggiisa ka imaanaya ilahay dadku irsaaqaya roobka isagaa siiya yacni caruur isagaa siiya waa towxiid rububiya la yidhahdaa rabbinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar yaal yacni khalqigan abuurkiisa alla subxaanahu wa tacala iskale wata qur-aanka leeyahy in rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalardi ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni waa kan samooyinkan iyo cirkan abuuray iyo dhulkan fii sittati ayaamin lix baruu ku abuuray uma istawaa cala alcarshi cid kaleoo soo galaysaa ma jirto ilaahay subxaana wa tacala baa abuuray baa leedahay marka waa tawxiid rububiya waxa la yidhahda weeyaan tawxiidu aluluuhiyana waxaa la yidhahdaa inaa ilaahay subxaana wa tacala u gaar yeesho cibaadada adiga waxaa kaa tegaya weeye saasuu kala duwan yihin rububiya waxa la yidhahda allah xaggiisa waxaa ka imaanaya inaa u gaar yeesho allah subxaana wa tacaala aluluuhiyana waxa weeye ilaahnimada allah subxaana wa tacaala inaa u gaar yeesho aan cidna la wanaajin salaadaadii soonkaagii kaalmo weydiisiga alla subxaana wa tacaala gowric alla gowracaysay ducadaadii ilaahay subxaana wa tacala inaa u gaar yeesho oo aad keligiis allah subxana wa tacala leeyahay ka saddexaadna waxa weeye tawxiid alasmaa wasifaat ilahay magacyadiisa magacyo waxaa jira ilahay gaar u leeyahay subxaana wa tacaala iyo sifaadka alla subxaana wa tacala inaa u ogolaato u gaar yeesho waxaan arki doonnaa yacni firqooyin badan oo muslimiinta ka mid ahaayoo ilaahay sifaadkiisa diiday waxay odhan jireen qolana waxa weeye ilaahay sifaadkiisa waxay ka dhigeen kuweenna oo kale lahu yadun ka yadina gacan buu leeyahay teennoo kale ah mushabbiha la yidhahdaa yacni lahu cilmun ka cilmina cilmi buu leeyahay cilmigeenoo kale waxaas waxa weye marka waa dulmi iyo baatil weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala sifaatka uu leeyahay isaga gaar u ah hadday isu ekaadeen cilmigii dadku lahaayeen ka alla subxaana wa tacaala waxaa kaaga finaa tirahdo cilmiga alla subxaana wa tacaala waa mid isaga gaar u ah keennoo kale maaha marka saddexdaa meelood saddexda yacni tawxiidka aqsaamta loo qaybiyo weeyaan in qofka muslimkaahi arrimaha ogaada laga maarmaan weeye waxaa jirta marka dad xoogaa suuro xumeeya oo yidhaahda tawxiidkii baa la qaybiyey oo intaasoo qaybood baa laga dhigay wax laga dhigay ma jiraan yani waxa weye ilahay subxaana wa tacala meelaha la doonayo inaad ilaahay u kala yeesho unbaa lagu kala qaybiyey qur-aankuna waa tilmaamayaa qolana waxayba tirahdaa waxay yidhahdaan ibnu taymiya la yimi laakiin waa looga horreeyey imaamu tabari raximah llahu tacala tafsiirkiisa oo kale bay ku tilmaameen qaybaha noocaas oo kale waxaan lagu ogaada markii la raaraashay oo la baaray inuu qaybahaas la doonayo qofku inuu maarata allah subxaana wa tacaala uu maarata u waxido qur-aankuna waaba tilmaamaya qul huwa allah yani qul acuudu u fiirso qul acuudu hee birabbi innaasi waxaan maangalayaa birabbi innaasi dadka rabbigoodii allihii abuuray iska lahaa soo maartaan waa rububiyada weeyaan ilaahi innaasi maxay tahay dadka ilaahoodii way kay caabudayaan uluhyada weeye ka bacdi maalik innaas waa sifa weeye maalik kii wax iska lahaa weeye alasmaa wasifaat marka wax la cusboon oo meel laga keenay maahae dadka doonaya xoogaa muran iyo inay buuq furaan baa waxyaala yimaada alxaasil waxaa la doonaya ilaahay subxaana wa tacaala in loo gaar yeelo intaanu soo sheegnay marka naquulu waxaan leenahay buu yidhi fii tawxiid illahi ilahay tawxiidkiisa muctaqidiina annagoo ah kuwa ictiqaadsan oo qalbiga ku guntannay bitowfiiqi illaahi ilaahay subxaanahu wa tacala towfiiqdiisa ana allaha alla subxaanahu wa tacaala waaxidun inuu keligiis yahay laa shariika lahu allah subxaanahu wa tacaala uusan cidna la wadaagin mushrikiinta waxaa la yidhi hadda fiiri towxiid rububiya iyo iluuhiya mushrikiinta marka laga hadlaayo ilahay rabbinimadiisa waa qirsanaayeen man khalaqa asamaawaata walard marka la yidhahdo maxay odhan jireen khalaqahunna casiis alcaliim ilahay baa abuuray odhan jiray oo marka laga hadlaayo rabbinimada alla subxaana wa tacaala laakiin marka cibaadada la yimaado waatay lahaayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay-un cujaab soo mahayn يعني maxaa kuskriya marka waxay waxay diidan yihiin ilaahay cibaadadiisa lianna kacbada waxa oo laa saddex boqol oo sananba oo la markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yacni ka yimi magaalada madiine ka yimi oo maka iimaanayey ama maka la qabsanayey wajaءa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kana zahuqa waa la jijibiyey marka markay timaadda ilaahnimada alla subxaanahu wa tacaala ajacala aalihata ilaahan waaxid baan jirin laakiin marka la yidhaha ilaah yaa idin abuuray idin irsaaqa waxay odhan jireen maxay khalaqahunna alcasiisu alcaliim ilaahay subxaana wa tacaala yacni ilaahay baa abuuray bay odhan jireen marka tawxiidka noocaas yihi oo waa kalimatu laa ilaaha ila allah weeyaan waana tan diinta lagu soo galo qof markuu islaamo laa ilaaha ila allah baa laga rabaa qofku markuu geeriyoonayana waxaa laga rabaa saasoo kale laa ilaha ila allah waxau leeyahay nebigu man man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka ereyga u dambeeya uu laa ilaaha ila allah yahay dakhala aljanna jannaduu galaya ومع ذلك بقفك الله الله قيمات يعني أو يعني هل مرية بالله هذا قفك ده كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا قف واحد يري أرجع حين كسي قاضوا بقى بعدها كنت مركها هل مر بالله ور لا إله إلا الله قف كان قف مسلم ويا مؤمن ويا نبي عليه الصلاة والسلام وتصوب بقدين يهودي وصوب بقدين ولي رجرنا يهودية ده مركها كان جاره وصوب قريب بس نفته قريسة مركز وحي كيري ولي هو إسلام ولا إله إلا الله ده marka wiilku waa baqay aabiis aabiisaa yuhuud ahaa aabiis bisaa u fiiriyey aabiis waa nin yahuudiya diin islaam kuma haysto laakiin waa ogaayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay wiilku markuu aabiisaa u fiiriyey ba aabiis wuxuu ku yidhi atic abaa qaasim buu yidhi atic abaa qaasim nabi maxamed waxa uu leeyahay qaado buu yidhi adeec cumriga marka laa ilaaha ila allah buu yidhi nabiga marka wuxuu yidhi alxamdulilah rabbi ilahay badbaadiyey cadaabka ka badbaadiyey soo maaragtay marka qofka laa ilaaha ila allah ee u damayso waxa weeyaan qofka isaga waxaa la rajaynaya jannada inuu galo si nabiga calayhi salatu wasalam tilmaamay marka waxaynu nidhi ilaahay rabbinimadiisa ilaahay ilaahnimadiisa ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa in loo gaar yaro weeyaan qolo kale waxay u qaybiyaan yani tawxiidka iyaguna yani qaybo badan bay u qaybiyaan laakiin yani sida u raajax micnaha dadku u badan yahin sidan weeyaan فرد فقرد كلا وكحكتا وحا وليه هي عفوا ولا ولا شيئا مثلهم يا كحكتا كحكتا سمع
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره sheekhu wuxuu yidhi walaa shay-a shay ma jiro midluhu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kale ah ilahay wax la mid ah ma jiraan subxaanahu wa tacaala laa fii daatihi daatadiisa wax kula mida ma jiraan walaa fii sifaatihi ilahay sifaatkiisa wax kula mida ma jiraan walaa fii afcaalihi waxaa jira saynu sheegnay qolaya mushabbiha oo odhanaya u ekaysiinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa sifaadka alla qur-aankiisa ku sheegtay tabaaraka aladii biyadihi lmulku ilaahay gacantiisa ay ku jirto mulkiga bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa markay yidhaahdeen qolyihii yahuudda ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala yani waa faqiir oo gacmihiisu waa laaban yihiin bu alla wuxuu ugu jawaabay wuxuu yihi bal yadaahu mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa iska baddaa inay laaban yihiin ilahay labadiisa gacmood tatniyuu ku tilmaamay yadaahu mabsuudatan way fidsan yihiin yunfiqu kayfa yashaa sifaadka noocaas alla sheegtay waa sifo alla gaar u ah way gacmaha alla tilmaamanayaan laakiin mushahabahadu waxay yidhaahdaan gacmaha uu alla sheegtay waa kuween oo kale qolana waaba diidan waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaad dambe leba labadaa marka qolo qolana mushabbiha la yidhahdaa qolana mucatila la yidhahdaa alla wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu lhaa albasiir qaybta hore ayadda laysa ka milihi shayun waxay radinaysaa qolada le mushabbihada lah- oo oo lahaa ilaahay wuxuu la mid yahay sifaadkiisu dadkay la mid yihiin sifaadkoodoo kale laysa ka milihi shayun baa la subxaana alla wax la mida ma jiraan qaybta dambe odhanaysa wahuwa asamiicu albasiir ilahay muxuu sugtay wahuwa alla subxaanahu wa tacaala asamiic weeye kii wax maqlaayo weeye albasiir kii wax arkaayo weeyaan waa laba sifo alla leeyahy soo maaha qolada diiddo mucatilada loo yaqaano sifaadka alla subxaanahu wa tacaala diidana tanaa radinaysa oo ilahay sifaad buu sheegtay samciga iyo basarka allah subxaanahu wa tacaala sheegtay ahlu sunna waljamaca waxay leeyihiin waa samci iyo basar allah subxaanahu wa tacaala u qalma yaliiqu bijalaalihi keennoo kalena ma ah allah subxaanahu wa tacaala baa sheegtay sidaa u sheegta weeye keennoo kalena ma aha waa loo sugaaya marka waxay yidhahdeen qolada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku khalqi ku shab- ku shabbahday dee waxay ca- waxay caabudayaan waxay suuraysteen gacmihii wejigii bay suuraysteen marka waxaa la yidhaahdaa ممثلنا وليا الممثلة يعبد أو تعبد أصناما صنم بيعبد أيام وحبي صورة يستن عبد أيام قول المشبه هذا اللي يرهدنا قول المشبه هذا اللي يرهده نعم قول المعدل اللي يرهده وحي عبد أيام بالي عدما صوبت وحي الله سبحانه وتعالى صفاء لي مجتبع عدم بيعبد أيام مركب حانجر بيعبد أيام innaga ilaahay subxaanahu wa tacaala saan arki doonno sifaad badan buu sheegto ay ku garanayna allah subxaanahu wa tacaala marka waxau leeyahay sheikhu walaa shay'a miluhu walaa shay'a shay ma jiro miluhu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kale ah ma jiraan walaa sifaadkiisa wax kula mida ma jiraan afcaashiisa wax kula mida ma jiraan walaa shay'a shay ma jiro yucjizuhu alla caajis gelinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wax caajis gelinaya ma jiraan maxaa dhacay likamaali qudratihi qudradiisa yani dhammaystirnaanteeda ilaahay subxaanahu wa tacala wax caajis kala geli karaa ma jiraan cajsiguna wuxuu ka yimaadaa qofka yani cidda lagu sifeeya cajsigu waa sifo yani ka timi dhinaca daciifnimaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalana saas maaha qur-aanka alle wuxuu ku leeyahay wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi الsamaawaati walaa fi اlardi inahu kaana caliiman qadiira waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala caajis gelin karaa ma jiraan yacni koonkaa u abuurtay waxaa lagu xijiyey innahu kaana caliiman waxaanba intaana samayn baa loo ogaa qadiiran alla subxaanahu wa taala awood buu leeyahay marka walaa shay-a shay ma jiro yucjizuhu alla subxaanahu wa tacaala caajis gelin karaa sifo kasta oo marka fiiriya culimmadu waxay dhahaan sifo kasta oo ilaahay loo diiday waxaa didkeeda ah oo ka soo horjeeda in loo sugo sifo kamaal ah maalan cajzi baa alla subxaanahu wa tacaala loo diiday maxaa ka soo horjeeda loo sugayaa kamaalu qudratihi alla subxaanahu wa tacaala inay yani qudradiisu dhammaystiran tahay maalan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay een, walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ma dulmiyo maxaa loo diiday dulmiga soo maaha maxaa loo sugayaa likamaali cadlihi ilaahay subxaanahu wa tacaala cadligiisa inuu caadil yahay sifadaa caadilkaa loo sugayaa waxaa la mida maalan laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaahay lulana ma qabato hurdana ma qabato ma gamo alla subxaanahu wa tacaala waa sifo waxa weeye alla loo diiday soo maaha maxaa la sugaya ka soo horjeeda likamaali xayaatihi ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu qur-aan ku sheegtay nolosha alla subxaanahu wa taala uu xayi yahay marka sifo kastoo alla loo diido sifo kastoo xun alla loo diido waxaa ka soo horjeeda loo sugayaa waxa weeyaan een, sifo kamaal ah oo dhammaystiran walaa shay-a shay ma jiro yucjizuhu alla subxaanahu wa tacaala caajis gelinaya walaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro hayruhu ilaahay hayrkiisa saddexdan hadda erayan soo marnay oo ahayd walaa shay-a milah walaa shay-a miluhu alla wax la midaa ma jiro markaan u fiirino t- yacni tawxiidkii aqsaamtiisii wuxuu soo gelayaa tawxiid asmaa wa sifaat ilahay wax la mid ah ma jiraan wuxuu soo hoosgelayaa alasmaa wasifaat towxiidka allah subxaana wa tacala in loo qira'a tawkiixigta odhanaysay ah, walaa shay-a yucjizuhu ilahay wax caajis gelinaya waxay ku tusisaa maxay rububiya rabbinimada alla subxaanahu wa tacaala wax walba isaguo awood ku leeyahay wax walba alla subxaanahu wa tacala inuu abuuray wax walba alla inuu maamulayo walaa ilaaha hayruhu ilaah xaq lagu caabudo ma jiro isaga maahane waxay ku tusaa maxay tawxiidu uluuhiya ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni cibaadada adiga kaa tegaysay in loo gaar yeelo cid kale duca ma baryi kartid cid kale ma baryi kartid matalan istaqaaho cid kale ma weydiisan kartid aqithnii aqithnii ma odhan kartid waxyaalaha noocaas o dhan waxa weeyaan een, waxyaalaha qofka caqiidadiisa dhaawacaya weeyaan walaa shay-a shay ma jiro yucjisuhu alla cajis gelinaya walaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro hayruhu ilaahay subxaanahu wa tacaala hayrkiisi ah laa yafnaa walaa yabiidu walaa yakuunu ilaa maa yuriid walaa yafnaa alla ma baaba'ayo ma dhammaanayo waxbaan ka badmaya كتبت شرحها سودها قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وحولي شيخ قديم الله سبحانه وتعالى مذه ريوي بلا ابتداء بلو شلآن إلهي سبحانه وتعالى مذه أجروي بلو شلآن يعني وحيالها الله يقان مخلوق ميل بي كسو بلاما أذيقو مركا فيرسو وحكسو بلاوتي أذيق قارهمك الله فيرو وحكسو بلاوتي yacni ilaahay markuu hooyada calooshada kugu abuuray marka insaan ahaan loo eego nebiyullaahi aadamna maalinta ilaahay abuuray baa soo bilaabmay laakiin allah subxaanahu wa tacaala qadiimun mid horreeyo weeye bila ibtidaa'in bilowsha la'aan daa'imun mid jiraayo weeye allah subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacala mid jiraayo weeye bila intihaa'in dhammaansha la'aan hadal badan baa ku jira ereyga aan aha qadiim qadiimun ereyga qadiim ah ka mid maaha allah subxaanahu wa tacaala magacyadiisa ereyga qadiim la yidhaahdaa waxay yidhahdaan culummadu allah magacyadiisa ka mid maaha waxaa ka fiican oo allah magacyadiisa ka mid ah alwalu sida alla qur-aankiisa ku leeyahy huwa alwalu walaakhiru walظaahiru walbaatin soo mahayn marka waxay la macno tahay alwalu allihii horreeyey subxaanahu wa tacaala oon wax ka horreeya jirin laakiin ereyga qadiim ilahay sifaatkiisa ka mid ah ka mid maaha oo waxay yidhahdaan qadiim waxaa loo isticmaalaa shay wax ay ka horreeyeen oo gadaal ka yimi maalan waxay dhahan huwa almutaqadimu calaa kayrihi wuxuu ka hormaray waxaan isaga ahayn buu ka hormaray hadda masaajidka ee kaambada ku yaallo oo masaajid qadiima soo maaha waxaa la yidhi waxaa la dhisay mise la bilaabay xilligii dowladda cabdirashiid kanna waa cusub yahay xadiid baa la yihahda soo maarka marka qadiim wuxuu kutusaayaa inuu wax ka horreeyey buu kutusaayaa marka ilaahay subxaanahu wa tacala wax ka horreeyey ma jiraan ereyga marka qadiim ka mid maaha sifaatka allah subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo qur-aan kusoo aroortay waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifkun qadiim soo maarata qur-aankii markay ku haga- ku- ku- ku toosi waayeen oo ku hanuuni waayeen bay waxay ku sheegeen ifkun qadiim inuu yahay yacni kutirikuteen hore u jirtay marka sifaatka allah subxaanahu wa tacaala ka mid maaha antum wa aabaa'ukum alaqdamuun idinka iyo aabayaashiinni horreeyey waxaa ka fiican bay marka leeyahay alwalu in la yidhahdaa ka fiican si kastaba ha noqotay sheekhu wuxuu yidhi qadiimun alla mid horreeyo weeye bila ibtidaa'in bilowshayla- bilowsha la'aan inaad saa ictiqaadsan taha weeye daa'imun mid jiri doona weeye allah subxaanahu wa tacaala bila intihaa'in khalqigan allah intuusan abuurin wa kaana carshuhu cala almaa yacni een, carshigiisu biyo dushood buu ahaayey intaan dhulkaan iyo cirkaan bal abuurin waxaan dhan waa ka horreeyay alla subxaanahu wa tacaala isaga weeye cidda abuurtay oo khalqigan dhammaantiis ee abuura weeyaan waxa uu leeyahay shaykhu laa yafnaa walaa yabiid laa yafnaa ma ah alla subxaanahu wa tacaala mid dhammaanaya walaa yabiid mid halaagsamayana ma ah wixii kaloo ka soo haray way oo dhammaanayaan kullu man calayhaa فان soo maarataan كل من عليها فان caalamkan waxa saaran dhammaantood way u dhammaanaysaa ويبقى وجه ربك he ذو الجلال والإكرام ويبقى waxaa haraya وجه ربك rabbigaa wejigiisa ذو الجلال ذو in la yidhahdo micnaha way caddaynaysaa sifaynaysaa وجهu oo godnayd suuradda waxaa u dambeeya ee tabaaraka smu rabbika soo maaha ذي الجلال بلاد soo maarta ذي الجلال انتنا محو ليهي وجه ربك ذو الجلال معناها ده نحو هان معناها وجهك وجه ربك ereyga wajhu oo godan ayay duudani sifaynayso ka hadlaysaa aayadda taa kalena waxay leedahay tabaaraka smu rabbika diljalaali oo ereygii rabbika hoos dhignaa bay sifaynaysaa taasna alfanaa walbayt walbiit yacni waa isku labadan erey waa isku magac dhow yihiin laa yafnaa walaa yabiit ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aha mid dhammaanayana ma aha mid halaagsamayana ma aha wixii ka soo hara dhammaantoodba halaagsamaya walaa yakuunu ma ahaanayaan oo ma jiraayo ilaa maa yuriidu alla wuxuu abuuran maaye ilaa maa yuriidu alla wuxuu doonay maahane wax kaloo jiraaya ma jiraan badanaaba waxaa lagu radiyaa kuwan ee niman la yidhaha muctasilada waa waxay ku leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka dhammaantood wuxuu la doonay iimaan buu la doonay qofka gaaloobaya ilaahay ma ogaa qofkan isagaa waxaan doortay ku leeyihin soo maartaan dadka ilaahay markuu abuuraya kulli iimaan buu la doonay qofka gaaloobay isagaan waxaa samaystay halkaa galay ilahay lama ogeyn taasuu marka ku radinaya wuxuu leeyahay walaa yakuunu ilaa maa yuriid walaa yakuunu ma ahaanayo caalamkan oo ka dhici mayso ilaa maa yuriid ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni iraadada waxaa loo yaqaano iraadada doonista allah subxaanahu wa tacaala baa laba loo kala qaybiya siaan ognahay ilahay xumaanta ma jecla walaa yardaa licibaadihi kufr soo maaha ilahay gaalnimo uguma raalli aha addoommadiisa wamaca dalika ilaahay subxaanahu wa tacaala baa abuuray marka iraadada allah subxaanahu wa tacaala bay laba u qaybiyaan culimmadu waxay yidhahdaan iraado kowni ah iyo iraado sharciya baa kala jira iraadada kowniga ahi iraadada sharciga ahi waa allah wuxuu jecel yahay maxabada allah subxaanahu wa tacaala wax al raalli ka yahay ayaa waxa la yidhaha iraada asharciya baa la yidhahdaa yuriidu allahu bikum اlyusr oo kale ilaahay wuxuu doonayaa inuu idin fududeeyo inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijs waxaa la yidhaha iraado sharciya baa la yihahdaa iraado koonina waxaa la yidhahdaa maalan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu leeyahay faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waa tan guud oo caalamka ka dhacaysa weeyaan marka waxyaalaha macaasidoo kale iyo inkastoo alla subxaanahu wa tacala qofka ka doonin laakiin waxay ka mid tahay iraadada kooniga alla subxaanahu wa tacala uu kownkan ka doonay inay ka dhacdo soo maarataan marka sheekhu wuxuu yidhi walaa yakuunu ma ahaanayo oo caalamkan ka dhici maayo ilaa maa yuriidu alla subxaanahu wa tacaala wax uu doono mooye wax kale oo ka dhacaya ee ma jiraan walaa tabluquhu alla ma gaarayso alawhaamu malaya alla ma gaarayaan haddaa isku daydo inaad suuraysato oo malayso ilaahay subxaanahu wa tacaala marna ma suuraysan kartid walaa tudrikuhu ma haleelaan alla subxaanahu wa tacaala alafhaamu fahmiyaal marka awhaam iyo afhaam waxay kula duwan yihiin awhaamtuda waa waa wahmi waa malag weeyaan waxaad rajaynayso inuu dhacaa la yidhahdaa fahamna waxaa la yihahdaa wixii caqligu markaa koobo garto baa la yihahdaa taas kala duwan yihin walaa yabluquhu alla ma gaarayaan al awhaamu malayaal ma gaarayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marna ma malay kartid nacam ilahay way naqanaa subxaanahu wa tacala sifaatka ilahi noo tilmaamay allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum alla allaha nool oo u taagan kownkan weeyaan laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm ka soco allah subxana wataala huwa allahu aladi laa ilaha illa huwa almaliku alquduusu asalaamu almu'minu almuhaymin ilahay waa naqana subxana wa tacaala laakiin inaad suuraysato allah subxaana wa tacaala suur ahaan u suuraysato marna malahaagu gaari maayo mana fahmi kartido fahamkaagu ma gaarayo laa tabluquhu alla ma gaarayaan subxaanahu wa tacaala alawhaamu malayaal walaa tudrikuhu mana haleelayaan allah subxaanahu wa tacaala alafhaamu fahmiyaal oo fahamkaagu marna ilaahay subxaanahu wa tacaala ma gaarayo kulli yani erayadan wuxuu ku radinayaa aan soo sheegnay qolyihii mushabbihada la odhanayay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shabbahaysay khalqiga iyo alla isku shabbahaysay iyo iyo kuwa u diidaya laba dhammaantood alla subxaanahu wa tacaala maalan qolyaha alla ku shabbahaya khalqigiisa nucaym ibnu xamaad wuxuu leeyahay man shabbaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafara qofka ilaahay ku shabbaha khalqigiisa wax ka mida qofka alla ku yani ku shabbaha faqad kafara wuu diiday waman ankara qofkii diida maa maa wasafa allahu bihi nafsahu ilaahay naftiisa wuxuu ku sifeeyey oo qur-aanka uu kaga hadlay alla subxaanahu wa tacaala oo naftiisa ku sifeeyey qofka diidaa qofka isagana faqad kafara waa waa gaaloobay falamaa aasafuuna intaqamna maxay tahay waa sifooyin ila subxaanahu wa tacaala uu ku sugtay di- yacni kitaabka qur-aanka weeye haddaad diiddo aad ankirto gaalnimay ku geenaysaa falamaa aasafuuna markay naga caraysiiyeen intaqamna baan ka argudannay soo maaragtay aayaddaas waa sifooyin alla subxaanahu wa tacala uu leeyahay inuu alla aarguto ilahay waa aargutaa laakiin dee aargudashadu waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo carada alla subxaanahu wa tacaala caroonayo ma aha mid inagu naqaano maaha mid alla cunta weeye ina rabbaka yacni wuxuu leeyahay ina rabbii qad qadiba yowma maalinta qiyaama nebigu leeyahay ilaahay maanta wuu caraysan yahay caradaas marka waxaan leenahay waa u sugaynaa nebigii baa yidhi ilaahay waa carooda subxaanahu wa tacaala gaalada waa u carooda laakiin caradeennoo kale ma aha marna ha ku shabihin waman ankara qofka diida maa wasafa allahu bihi nafsahu alla naftiisa wuxuu ku sifeeyey qofka diidaa faqad kafara haddaad tidhahdo ma caroodo alla subxaanahu wa tacala mana suurtoobayso inuu caroodo waxay ku geenaysaa ga- gaalnimay ku geenaysaa marka in la iska ilaasho waxyaalahaas oo kale een, waa laga maarmaan weeyaan aad ka fogaato walaa yushbihuhu walaa yushbihuhu yacni ilaahay ma shabaho alanaama makhluuqiisa alla ma shabaho يعني waxay ca- adkaynaysaa kuwii horan soo mareen laa yabluغuhu اlأwhaamu walaa tudrikuhu اlأfhaamu walaa tushbihuhu alأnaamu marka la yidhaha walaa tush- idinka wuxuu inii qoraya waa laga yaabaa kutubta eh, matniga ah wuxuu qorayaa walaa yushbihu buu qoraya soo maha idinka marka haddee walaa yushbihu tidhaahdo alأnaamu alأnaama bay noqonaysaa marka oo ilaahay subxaanaه wa tacaala yani walaa yushbihu alla ma shabaho alanaama khalqigii mafcuulu bihi micnaha laakiin kutubta sharax waxay qorayaan walaa yushbihuhu marka waxay noqonaysaa maxay alanaamu khalqigu ilaahay ma shabahaan saa inaa u kala saarta micnaha si u kala qorayan kutubta weeyaan qowlu yani xayun laa yamuutu qayuumun laa yanaamu intana wuxuu ku tilmaamay ee shaykhu sifaat ka mida sifaatka allah subxaanahu wa tacaala xayun alla mid nool weeye laa yamuutu aan dhimanaynin qayuumun mid qayuuma weeyaan u taagan kownkan maamulkiisa dabiridda dadka uu kala dabiraayo ilaahay subxaanahu wa tacala mid u taagan weeye laa yanaamu marna aan seexanaynin waa sifaat alla subxana wa tacala leeyaha weeye xayun qayuum waa laba sifo weeye labadaa sifo ee qur-aanka saddex iyagoo isku xirisan iyagoo isku xirisan ee, saddex suuradood oo qur-aanka ka mid ah ee, bay ku soo arooreen nebiguna wuxuu tilmaamay inay yihiin al-ismu alacdam magaca weyno qofku hadduu ilaah ku weydiisto ilaahay wuxuu weydiistay u siinaayo xadiis buu wuxuu nebigu ku leeyahay een, waxa uu ku leeyahay nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid agtiisa ku tukaday atixiyaadkiibu wuxuu ku ducaystay marka allahuma inii asaluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أنت أمر كد يعني كنت عايز تدعو عديسي والنبي يقول حي والذي نفسي بيده إلهي نفتي دقا أنت سكجرتان كل أرطية لقد دعا الله إلهي بكبري باسمه العظيم مقعيسي ويناء الله سبحانه وتعالى الذي دع إذا دعي به هدي الله لو بريه أجاب الله أجيبه وإذا سئل به هدي الله وحلقه وديستنه أعطى الله أسينه marka waxay culimadu yidhahdaan alxayu alxayu alqayuum weeyaan yaa xayu yaa qayuum nebiguna waatuu xadiis ku lahaa yani markii qofku murugoodo yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiifu soo maarata inaad ku ceesho markaa murugada ku hayso kale maarata inaad ku celiso yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiisu astakiisu ilaahayow maaragtay waxaan ee, naxariistaada ayaan kaalmo ku weydiisanaya marka saddex meelood bay qur-aanka ku soo arooranoo مثلا سورة الأخرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية كرسي ده. الحي يا القيوم باكجرة ولا صعدة آه، سورة الله يقانو آه، سورة آه، آل عمران آه، بلو جيدا آه، وت الله سبحانه وتعالى كنت الماما يو- آه، ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم يوه آية صدح هذا سورة طه كجرتي وعنت الوجوه للحي القيوم marka alxay alqayuum sifaatka alla subxaana wa tacala iska leeyahay iyadoo sifaatka alla subxaana wa tacala u- ay tahay baa qofka nebigii u ammaanay inaynu maaragtay badinno oo aynu ka faa'iidaysanno marka waxa uu leeyahay xayun laa yamuutu qayuumun laa yanaamu mana dhimanay alla subxaana wa tacaala mid taagan weeye kownka maamulkiisa u taagan laa yanaamu marna ma seexanayo aayaddu waxay leedahay laa ta'khuduhu sinatun sinadu waa lulmada qayb intaanu qofku gamin weeye alla ma qabato lulmo iyo walaa noomun hurdana ma qabato nebigu xadiis wuxuu ku leeyahay ina allaha laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam ina allaha laa yanaamu ilaahay ma seexdo walaa yanbaqii lahu an yanaam inuu seexdaan uma habboona maxaa yeelay ilaahay gacanta wuxuu ku haya kownkan maamulkiisu gacanta ku haya yurfacu ilayhi camalu leyli waxaa loo kor yeelaa oo loo qaadaa yacni camalu leyli camalka habeenkii la sameeyaba waxaa loo kala loo kor qaadaa qabla camali nahaari intaan camalkii maalintii imaanin wa camali nahaar maalinta camalkeedii baa la qaadaa qabla camali leyli habeenkii camalkiisa intaan uusan imaanin xijaabuhu nuur ilaahay innaga waxaa inoo dhexeeya teed baa inoo dhexeeya teedkaasu marka waa nuur weeye xijaabuhu nuur low kashafahaa ilaahay hadduu faydi lahaa yani fay- teedka noo dhexeeya la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu waxaa guban lahaa inta araggiisa alla subxana wa tacaala uu gaaro maxaa laga wadaa kownkan dhan baan guban lahaa yani adduunkan wuxuu kutusayaa waan arki doonaa insha allahu tacala markaan u tagna booskeeda ilaahay aragtidiisa inaan kownka alla yani inta la joogo marna ilahay aan la arkaynin laakiin aakhiro dadka mutaqiinta oo ilahay jannada geliyey liladiina axsanu alxusnaa wa ziyaada ilahay wuxuu leeyahy dadka wanaagga sameeyey waxay leeyahy alxusnaa oo jannadii ah wa ziyaada ziyaadada waxaa lagu macneeyay inay tahay alla subxaanahu wa tacaala araggiisa adduunka nabiy llaahi muusa baa ilaahay weydiiyey rabbi arinii rabbi arinii andur ilayk ilaahay waan ku arki buu yidhi marka waatuu allah subxana wa tacaala lahaa yani lan taraanii ya arki maysid ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أنا يا أركي مسجد بوي وحا فيري سا- بورتا فيري فلما تجلى ربه للجبل مركي إلهي أسفه إذا بورتي جعله دكا بورتي وحن نقطة بربر وبورتي وخر موسى صعقا نبي موسى نواد عيوس واسوح كومو قال مركي سو مارتي مركي كومك ما حملي كرنوه inaynu aragno ilahay subxaana wa tacala sidoo kale malaa'igta alla subxaana wa tacaala qaabka ilahay u abuuray inaynu aragno ma xamli karno nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tuu maalintii daa'if uu ka yimi waan inahayd maalintaasoo malnaya uu arkay jibriil oo toddoba boqol mise lix boqol bayda malag ee garab leh uu uu yacni u dhacayay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sheekhu wuxuu leeyahay xayun alla subxaanahu wa tacaala mid nool weeye laa yamuutu alla subxaanahu wa tacaala ma dhimanayo qayuumun mid u taagan maamulka iyo kownkan maamulkiisa weeyaan laa yanaamu ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhima yacni marna ma seexanayo khaaliqun bilaa xaaja razaaqun aw raasiqun bilaa mu'na allah qiimam allah intaas habeen baan ka bilaabinaa insha allah tacala jazakum allah khayr salaam